إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana duhurnimadan waxaa ka mid ah khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhashay qarax maanta ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sawirrada madaxweynihii doorashada looga adkaaday ee dowladda federaalka ayaa laga fujinayaa xarumaha dowladda federaalka ah ee magaalada muqdisho fasaad badan oo ka dhan ah diinta islaamka ayaa ka dhashay intii ay socdeen ololihii doorashada ee ugu dambeyntii xasan sheekh ku soo baxay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay howlgallo waxa ay ka fuliyeen gobollada bari banaadir iyo shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo u dabaaldegayay doorashadii xasan sheekh ayaa waxay dileen aabbe u xoogsa jiray carruur uu dhalay iyo kuwo agoon ah siyaasi caana ayaa sheegay in dowladda cusub ee xasan sheekh ay wakhtigeeda ku dhammaysan doonto fashil iyo khilaafaad ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa dhibaatooyin kala duwan waxa ay ka geysteen dhulka muslimiinta ee reer falastiin inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shawaal sanadkii kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijiriga geesta kalena waa toddoba iyo tobanka bisha shanaad labada kun laba iyo labaatanka khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhashay qarax maanta ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe goob ay askar iyo saraakiil ku kulansanayeen oo ku taale degmada balcad ayaa waxaa maanta ka dhacay qarax xoogan kaa oo geystay khasaarooyin qaraxa ugu yaraantii waxaa ku dhintay hal askari waxaana ku dhaawacmay saddex sarkaal saddexda dhaawacantay waxay kala yihiin gudoomiyaha maxkamadda degmada balcad oo lagu magacaabo axmed dey wadaad taliyaha ciidamada birmadka ee degmada balcad taliyaha ciidamada birmadka degmada balcad oo lagu magacaabo xuseen xasan moolgale iyo taliya xigeenka ciidamada birmadka ee degmada balcad oo asigana lagu magacaabo cabdi cali ciise sawirada madaxweynaha laga adkaaday doorashada ee dowladda federaalk ayaa waxaa laga fujinayaa xarumaha dowladda federaalk ee magaalada muqdisho rag wata buris iyo qalab kale ayaa waxa ay saaran yihiin gidaarada si ay uga fujiyaan sawirada maxamed cabdulaahi farmaajo farmaajo ayaa weli ku jira xarunta madaxtooyada oo ka mid ah meelaha sawirada laga fujinayo goobahaas ayaa la doonayaa in lagu dhejiyo sawirada madaxweynaha xilka inuu la wareego keliya u harsan tahay xasan sheekh maxamuud fasaad badan oo ka dhan ah diinta islaamka ayaa ka dhashay intii ay socdeen ololihii doorashada ee ugu dambeyntii xasan sheekh uu ku soo baxay maxamed mudey axmed abu muslim ayaa warkan inoo hayaa fasahaadka ka dhashay doorashooyinka xildhibaanada iyo tan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ah mid ballaaran oo taabanaya diinta iyo dhaqanka laaluushka iyo awrkacsiga qabyaalada ee ay samaynayeen musharaxiinta ayaa sababay in dadka qaar ay ku dhacaan halis diineed mid ka mid ah taageerayaasha farmaajo oo dibadda ku nool ayaa horay u ballanqaaday in ay xaaskiisa saddex dalaaqo ugu furan tahay haddii la dooran waayo farmaajo saddex dalqadood bay iiga furan tahay hadduu farmaajo soo laaban waayo xaaskayga adduunkaan ugu jeclay saddex dalqadood bay iiga furan taha ilaahayna waa i maqlayaa oo wallaahaya ilaahay subxaana qaadirkaa inuu farmaajo soo celiyo ilaahayow ilaahayow waa ii jeedaa ilaahayow rabbigadow xaaskaygii baan fura ilaahayow rabbigadow xaaskaygii baan saddex dalqadood ku fura ilaahayow xaaskayga ii badbaadi ilaahow xaaskayga saddex dalqadood baan ku furay ilaahayow farmaajo noo soo celi si xaaskaygu iigu badbaado sidoo kale haweeney taageersaneed xasan cali khayre ayaa sheegtay in aysan dib dambe u guursan doonin haddaan la dooran khayre
haye
dhammaan musharaxiintii u tartamayey xilka madaxweynaha ayaa qabtay kulamo dhafar u badan oo mid walba goonidiisa loogu heesayey looguna ciyaarayey iyada oo aysan kala socnayn ragga iyo dumarka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay howlgalle ka fuliyeen gobolada bari iyo banaadir iyo shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya haddii aynu ku horeyno gobolka bari rag ka tirsan guutada madaafiicda ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland tiro madaafiic ah ayaa gudaha u galay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamadani ee ku taalla deegaanka galgal ah ee hoostaga magaalada boosaaso ilaa labaatan madfac ayaa lagu weeraray saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamadan welina tafaasiil dheeriya kama aanaan helin inta uu la-egyahay khasaaraha ka soo gaaray ciidamadan lagu qaaday weerarka madaafiicda loo adeegsaday dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale weerar madaafiica lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland oo ku sugnaa deegaanka af urur waxaana ka soo gaaray dhaawacyada ku dhowaad toban askari dhanka gobolka banaadir sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax ku weerareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la beegsaday ayaa ku lugeynayay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim oo dhacaduleedka magaalada muqdisho isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xala qarax la beegsadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinka la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka tareedisho ee asna dhacaduleedka magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka berireeh ee dhacduleedka magaalada afgooye sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka fariisimaha la beegsaday ayaa waxay ku yaalaan degmada jannaale waxaana ku kala sugnaa ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay saldhigyada ay ku sugnaayeen ciidamadan la beegsaday faah-faahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal toosa ku qaadeen ciidamada ugandhayska ee fariisinka ka samaystay degmada buulamareer ciidamo ka tirsan dowladda federaalka u dabaaldegayay doorashadii xasan sheekh ayaa dilay aabbo u xoogsan jiray carruur uu dhalay iyo kuwo kale oo agoon ah cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya kadib markii lagu dhawaaqay in xasan sheikh uu yahay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho qeybo badan oo ka mid a waxa ay ciidamada dowladda federaalka ah ka rideen rasaas aada u fara badanna way ugu dabaaldegayaan doorashada rasaas aan loo meeldayin ayay ciidamadan waxay ka rideen jihooyin kala duwan oo ku yaala magaalada muqdisho rasaastaas waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo gaaray dadka rayidka ah waxayna rasaasta dadka ugu tagtay guryahooda rasaasta ay rideen ciidamada dowladda federaalka dadka ku dhintay waxaa ka mid ah liibaan cismaan barre oo ka mid ah dadka degan xaafadda gubta ee degmada dayniile liibaan ayaa rasaasta ugu timid gurigiisa xilli uu carruurtiisa la fiidsanayey haweeney la dhalatay ayaa ka waramaysa qaabka uu geeriyooday liibaan meeshaanu jiifay joodar ee meeshaan u yiilay cabadina taasaa meeshaasa kasoo dhacday labada garbood dhexdooda ugu dhacday marka waxay ahayd oo wareega labaad wareega saddexaad markii lagu jiray marka xabadihi badan isku dhaceen intay kasoo gashay feereega ugu dhacday intay ugu dhacday meeshaasaan fadhiyay anigana marka maba nuuxsanba waa dhimayba sidoo kale nin la dhashay liibaan cismaan barre ayaa waxa uu sheegayaa in maalin ka hor ay soo duugeen hooyadiisa sidoo kalena ay la kowsadeen murugadan dilka waa walaalkay ila dhashtay waxaa la yidhahdaa liibaan cusmaan barre meesha qadarta ka dhacda waa meeshaan gurigiisa ayuu joogay gurigiisa ayana ugu imaaday walaalkii maanta uu dhintay sooma laabanayo balse maanta shalay waxaan soo duugnay hooyo maantana isagaan soo duugnay qof walbana way wada dhimanaysaa balse waxa xaala dhacay waxay ahaayeen wax yacni waxay ahaayeen wax qadarnayo laakiinse dad ayaa ka dambeeyey insha allah yoomalqiyama ay xisaabtami doonaa ma ahan markii ugu horreysay oo ay dad rayd ah ku waxyeeloobaan rasaasta ay ridayaan askarta dowladda federaalka sidoo kale sida aan xogta ku helnay rasaastii ay ridayeen ciidamadan waxaa ku dhintay haweenay umu lahayd iyadoona dhowr kaleo qof ay ku dhaawacmeen siyaasi caan ah ayaa waxa uu sheegay in dowladda cusub ee xasan sheekh ay wakhtigeeda ku dhammaysan doonto fashil iyo khilaafaad maxamed emiin ayaa warkan eegaya hogaamiye kooxeed hore oo lagu magacaabo cabdi nuure siyaad oo waayihii dambe siyaasadda dowladda federaalk ka agdhowaa ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu warramay dib u doorashada xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in xasan uusan lahayn aragti soomaaliyeed balse hadafkiisa uu ku kooban yahay dano shakhsiyadeed iyo ururka uu ka tirsan yahay ee la yidhaahdo damul jadiid wallaahi hadda ururka dam dam shadiid waxa weeye waa waa urur iska maogtahay aada ogtihiin oo iska maaragtay iska la yaqaano ururka dam shadiid waa koox daleeya oo hadda u shaqaysa cadowgii maaragtay rabaa inay ku shaqaysto dad dad diimeedna maahan dad dhaqan soomaaliyeed wadana maahan dad ku habboon maanta inay qarannimada soomaaliya ka turjumaanna maaha waa shakhsiyaad la yaqaano kuwaasuna adeer u daraymayaan dal iyo dad hadeerna xasan sheekh ama mawashe ra-iisul wasaaraha loo keena ama fulaana loo keenay nin ku qataarna asaga oo ay ka kala lug bixina loo keenaya saasayna ku dhammaanaysaa soomaalina dawlad looma rabo waa been waxa la sheegayaah oo qof soomaaliya inay cagaheeda ku istaagto doonayaah oo ajnabi uma jiro teendhada afasiyone ee ay ka dhacaysay doorashada aad uguma dhex muuqan wadaadihii dowladda federaalka mana la siinin wax kelimad ah sidaa darteed waxaan cabdinuure siyaad weydiinay waxa u sababta ah arrintaas sidoo kalena waxaan weydiinay sababta waayihii dambe keentay fashilkooda waxa uuna ugu horeen ka xumaaday in wadaaddo lagu tilmaamo bashiir salaad iyo ururkiisa waxa uuna yidhi ha adeer kuwaas waxa weeye waxaad moodaa khayr allah kusiiyo fili- ee, adeerkiis waxaan rabaa inaan kuu sheego ee, waxaa dambi kaa soo gaaraya wadaada macaal inaad adigu tiraahdo waayo waxa weeye dad maaragtay hadba wixii loo dhiibo ku hadla afkooda waxa weeye wadaado lama dhihi karo diin waxa weeye diinta islaamka dad habdhaqankeedii muujinaya ma ahayn dad raali gelinaya dad oo maaragtay sidii ma- ciidamada maaragtay nabad sugidda iyo sirdoonka iyo ushaqeeya lahaayeen waxaas ee, dhiiri gelinayay ahaayeen dad diin ka hadlaya ma ahayn diinna maaragtay dad wax kufalaya ma ay ahayn xasan sheekh ayaa ah nin la garanayo oo ay dadku barteen afartii sano ee uu madaxweynuhu ahaa waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in dhibaatadii ugu darneyd oo u geystay ummadda soomaaliyeed halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa dhibaatooyin kala duwan waxay ka geysteen dhulka muslimiinta ee reer falastiin ciidamada yuhuudda ayaa dhaawacay wiil dhallinyaro ah oo falastiini ah iyagoona xabsiga u taxaabay tiro kale oo dad ah subaxnimadii hore ee saakay ciidamada maamulka yuhuudda ayaa dhaawac waxay u geysteen wiil dhallinyaro ah oo reer falastiin ah kaa oo rasaas ay ku fureen xilli uu ku sugnaa deegaan dhacadaanta galbeed ilwareedyo xagga falastiiniyiinta ayaa waxay sheegayaan in ciidamada gumaysiga yuhuuddu ay rasaaso ku fureen wiilka dhallinyarada ah oo marayay agaarka barkontarol oo yuhuuddu ay ka samaysteen gudaha magaalada naabolis waxayna intaa wararku ku darayaan in dhaawiciisu uu yahay mid meeldhexaad ah sidoo kalena ciidamada yuhuudda ayaa xamlo qafaal ah iyo burburin waxa ay ka sameeyeen deegaanada cadaanta galbeed ee magaalada alqudus ugu yaraantii saddex iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah ayay qafaasheen ciidamada yuhuudda iyagoona xabsiga u taxaabay warkii oo dhegeystayaal ee idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa